madaxweynaha la doortay muuse biixi cabdi waxa uu ugu horreyn u mahadnaqay guddida doorashada ciidamada kala duwan warbaahinta saaxiibada somalilan ee dunida iyo sidoo kale xisbiyada siyaasadda gaar ahaan labada xisbi ee ucudiya wadani kuwaasoo uu sheegay dhammaantood inaanay la-aantood doorashadu qabsoonteen muuse biixi cabdi oo ka hadlayay guusha madaxtinimada ee guddida doorashadu ku dhawaaqeen galabta waxa uu ku sifeeyey sidan
maanta waxaan leeyahay xisbi gaari ma guulaysan saddexdii xisbi bay guulaysteen somalilan aad baa guulaystay maanta ma nihin annaga iyo idinka waxaynu nahay innaga oo somalilan wax kastoo somalilan kaa tirsato qardoofoynku banaadam buu yimaadaa qoyskaas khilaafa aabba iyo inan hooye iyo inan laba baa cimshir wada leh xisbiyada danta intaa laga qaran ka hadlayo waxaan xaqiiqsanahay xisbi walba iyo hogaamiyayaashooda faysal iyo murash ku-xigeenkiisa iyo cabdiraxmaan iyo ku-xigeenkiisuba inay u tartamayeen somalilan sidan ay tahay ka wanaagsanaata waxa quray wadana ahayd nin waliba war anaa ku hawshaasaan hayaa taydaa hore loogu maraya walaaltinimada daldhis baa lagu tartamaya xumaan iyo xis ummadda kala coleysiyo midna umaynaan gelin saxaafadduna saasay dhexdhex ku tahay maantana tin baynu haynaa madaxweynaha la doortay ee somalilan waxa uu ka hadlay tabashooyin la xidhiidha doorashada waxaanu ka warramay sida uu arko iyo waxa uga meel yaalla nin kastoo wax tirsanaaya urur kastoo wax tirsanaaya qof koox xisbi waxay tirsanayaan waxaan diyaar u ahay inaan la dhameeyo walaaltinimo la yidhaahdo maaragtay dee gacan qabow oo walaaltinimo u fidiyo isdhegaysano waxa leeahay garab yeeshaan la siiyo weliba wixii culaysa anigu aan qaado waayo anaa la karaameeye anaa laygu leeyahay inaan wixii haddii cid igu tiirsanaya in aniga lagu tiirsado iyo xisbigeyga walbiya ahaana saasaan diyar unahay ugu dambeynta waxaan umahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland iyo xukuumaddiisa oo maanta halkaa aynu joogna ina soo gaarsiiyey nabadgelyo iyo culayska intaa leegay qaadeen waxaan qodobkayga ugu dambeeya waxaynu tacsi u diraynaa dadkii inagaga dhintay mudaharaadyadii waagi dhaweyto oo runtii nasiib darro ahayd inay cidu inagaga dhimato kuwii dhaawacmana ilaahay caafimaad degdegaa siiyo waxaynu ku ducaysannaha somalilan oo mida horumarka cadowgeenna oon farxin mar la weydiiyey qaabka uu marayay qancinta tabashooyinkan gaar ahaan dadka ku qaybsamay xisbiyada ee somalilan waxa uu kaga jawaabay sidan xisbiyay ku qaybsamay dadkuna dee hogaamiyu leeyahy saddex lix nin baa la dooranayay markaa lixdii nin la dooranayey ee dadka hogaaminaya ilaan shicibkii qof qof ugu tegi maayo laba boqoloo kun konton kun dadka codey dee qof qof ula hadli mayno waxaynu la hadlaynaa madaxdii xisbi gaar ahaan murashaxiintii waynu la fadhiisanayna waynu ergeynayna waxay tabanayaan baynu ka qaboojinayna waxay naga dhexeeya ka badan baa la arkaya cadhada maanta xaq bu le cadhada intaa ay yihiin waa la qaboojiya kadibkiina cadhoodaas waa murteen qoyskaaga macalinkaaga qofku markuu cadhoodo xaq buu leeyahy ko iminka casaabtu waxba iskuma haystaan waxay ka cabanayaan waa guddidii maamulisha doorashooyin wixii naga gardiran yahay ee xaqdarra cidna qaadi mayso waa isu tegaynaa ukaan isu eegaynaa waxaanan hubaa inay niman dalkan lexe jecelo iyo inay horumariyaan yihiin oo wixii danta somaliland ku jirta inay qabanayaan oo aanay diideen ayaana nina weydiin anna taas waa loo tegaya waanu heshiin doonaa inta badan madaxda somalilan soo marta waxaa lagu dhaliilaa in xukuumadda ay soo magacaabaan ay inta badan noqoto kuwa tiro badan balse tayadooda la saluugsan yahay mar la weydiiyey magacaabista golihiisa wasiirada iyo nidaamka u marayo marka la eego tirada iyo tayadu siday iswaafaqayso ayaa madaxweynaha la doortay waxa uu kaga jawaabay inaanay wakhtigeedii joogin islamarkaana markay wakhtigeeda timaado uu u meeldayayo ugu dambeyntii madaxweynaha la doortay waxa uu fariin u diray guud ahaan shacabka somalilan somaliland waxay leedahay cadow qura oo dhammaanteen inala wada cadowa somaliland waxay horumari kartaa markaynu silmaadna aniga oo maanta ummaddu karaamaysay oo codku badda ay siisay maaha inaan keliga guulaystay waxayla guulaystay murashaxii wadani iyo kii u cidba labadaba waxaan ka codsanayaa si karaamo leh oo wadaninimo ah inaanu isugu maadno dalkooda maamulno qadarintooda iyo miisaankooda la siiyo dalkeenna horumarkiisa iyo waxaynoo barana midnimadiisa dhexdeena kubaddaa wada ciyaarno xaraganaynaagti barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa